أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwada ugu doorka roon dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kooxa hubaysan oo soomaali ah oo afduubta maraakiibta ayaa war ka soo saaray duqayn ka dhacday xeebaha gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay iyadoo gacanta ku hayso maamulka biyaha webiga niil xilli uu ka sii darayo khilaafka kala dhexeeya suudaan iyo masar يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك waa subaxnimo khamiisaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiintii kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay allah fadligii dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose kooxa soomaali ah oo afduubta maraakiibta ayaa war ka soo saaray duqayn ka dhacday xeebaha gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed mid ka mid ah xogaga hubaysan ee gacanta ku haya maraakiibta ku sugan biyaha soomaaliya ayaa waraysi uu bixiye kaga hadlay duqeyn lagu dilay afar qofood oo ka dhacday xeebaha gobolka nugaal ee waqooyiga soomaaliya ninkan oo lagu magacaabo faarax geedi cismaan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in duqeyntu ay ahayd mid beegsatay xogaga hubaysan balse dadka lagu dilay ay ahaayeen kalluumaysato ka howlgala xeebaha garmaal ee degmada dangoryo ee gobolka nugaal wuxuu sheegay in doonida la beegsaday ay ka timid dhanka markabka lagu haysto biyaha gobolkaasi uuna saarnaa hal qof xaalado ku yimid doonida ayuu sheegay inay kusoo baxeen dad kale oo kalluumaysato ah oo gurmad ahaan uga yimid duqeyntuna ay dadkaasi beegsatay seebadani waa hal saqar nin keliyaa watay meeshaan la gelayaa garmaalla waa deegaan dad ku nool yahay oo laga kalluumaysto oo aan dhibi ku jirin markabkaas maraakiib dagaal baa daba socotay markabka haddii saxiimadii ka laabatayna xeebtii ka caadid haddii markabkii ay saxiimadii ka caariday xeebtiina ninka keliya hadday saxiimadu banaanka u baxdo qofka kaliya shaksiga haddaan dad la qaban jiri karo oo waabo ninkii waa qayliyey niman libaaxaysata ah oo dadka kalluunka tirayso oo bulshada rayidka kamida maraakiib iyo hawsheeda ku jirin ee geliyada fadhiyay ee shabaaka kabanayay yaas uu ninkii u qeyriyey oo waa loo yimi haddii loo yimina ximadii waa lala qabtay in biyaha lagala reebo waa la dabcay ninkii keliya nimankii markabkii turkiga meesha taagna gantaal buu ku dhuftay ninkii saxiimada watay iyo saddex nin oo kale oo dadka shacabka oo kalluumaysa oo shabaaka kabanayay oo meesha joogay baa midaa lagu laayay waxa weeye laakiin cabsidu waxay ka jirtaa dadka rayidka ah oo la laayay ee dowladda soomaaliya ee usoo amartay dad rayid ah in la laayo iyo turkigu dadka dhulkiisa uu imaanayo oo uu xabadda la dhacayo maraakiibta hadday ku furan karaan ilxoog markabkoodii meeshuu taagan yahay hadday furan lahaayeen laakiin waxaan u aragnaa inay kibir iyo xaqdarro iyo dulmi inay tahay dad beriga jooga oo masaakiina oo aan la laayo oo wax nasiib darro ah aad baan ugu cambaaraynaynaa cid kasta oo ay hawshaas lug ku leh oo turkigu kow ka yahay labada dowladda soomaaliya ka mid tahay mar la weydiiyey waxaa ku dheliyey weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta ayuu sheegay in maraakiibtaasi dhibaato dhaqaale ay horseedeen dadka soomaaliyeed sababteedana ay leeyihiin maamulada ridada ee ay saliibiyiintu ka dhisteen dalkeenna maraakiibta shisheeye xaalaf lagu hayaana waxaa xaalaf wadanka u haya madaxda soomaaliya iyagaa keenaya maraakiibta jiiflayaasha oo hubaynaya sanadkii hadda laba kun iyo shanaadka aakhirkeedii laba kun iyo afarka bishii sanadkii bishii janawari kowdeedii mid baa la qabsaday wuxuu u diiwaangashanaa dowladda puntland kuwa kalea ku jira oo u diiwaangashanay in la yidhahdo maha salaad iyo xasan sheekh maxamuud baa ku jira badda jiriifaya marka shisheeya nooma yimaadeen annagaa isu keenay shisheeyaha kii inaga tabar haynoo markab reero xoogaa lacag deero kale ka qaadana waa cambaaraysa iyo waa tugoo barxadmadeen kuwa jiriflayaasha uulaynayana innagaa soo gelinayna madaxda soomaaliyana waxay soo guraysaa kuwii badda jiriifaya dhamaynayay wuxuu soo hadal qaaday maraakiib ay gacanta ku dhigaan kooxaha lagu sheego burcadbadeedda oo u diiwaangashan maamulka ashhadalla dirirkaha ee puntland iyo madaxa kooxda riddada xasan sheekh iyo taliyihiisa sirdoonka riddada ah ee nisaah mahadsalaad hadalka ninkan oo ka mid ah xogaga gacanta ku haya maraakiibta lagu heysto xeebaha garmaal ee gobolka nugaal ayaa kusoo beegmaya xilli gelinkii dambe ee shalay deegaankaasi lagu aasay afar qofood oo ku dhintay duqeynta turkidu ay la beegsadeen doonidaasi maxsaned cabdiqani munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee walaayada hiiraan sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen saadiq muumin munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay konton iyo sagaal arday oo ka qalinjabisay rawdada laabraar ee hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo loo qabtay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska shahaadooyinna lagu guddoonsiinayay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimada nuqubada iyo waalidiinta ardayda waxaana ugu horreyn ardaydu ay soo bandhigeen aqoontooda iyo cilmigii ay ka faa'iideen rawdada alabraar
روضة الأبرار لتعليم الصغار عن القراءة والكتابة أرحبكم بأيد مفتوحة وقلوب منشرحة وصدور صافية وأنا أريد أن ألقى كلمة موجزة يتعلق عن فضل القرآن الكريم ما دينك ديني الإسلام من نبيك نبيي محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته وبداك أحسن الأخلاق يقف الصعيب
dhanka kale mudiirka rawdada al abraar ayaa ka warbixiyey taariikhda iyo marxaladihii ay soo martay rawdada isagoona u mahad celiyey waalidiinta ardayda sida wanaagsan ay uga qayb qaateen dadweynaha kasoo qayb galay xafladan aadka u qiimaha badan oo aan ku sugaysanayna duscadii afraad iyo shanaad oo ka mid ah rawdatul abraar marka alxamdulilah ilaahay aan ku mahadinaynaa haddana ardayda hadda oo duscada afraad iyo shanaad waxawaaye konton iyo sagaal arday waay marka alxamdulilah ilaahay aa ku mahadinaynaa ardaydaas oo barteen alqira'a walkitaaba iyo adkaar iyo towxiid iyo maxaa lahay siiro iyo akhlaaq wax walba laga dhisay allah ayaan ugu mahadinaynaa Eh, bacda alxamdulilahi waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan waalidiinta ardaydooda iyagoo aad u yaryar juhdi badan kusoo bixiyeen maxaa yeelay ardayga oo shan sano jir ah- shan sano jir ah markii wax la baraayo wuxuu u baahan yahay waalidka inuu soo diro oo waqtigii loo soo ilaaliyo oo lasoo libiso oo lasoo quraaco ayuu u baahan yahay intaas markii waalidkii qayb ka qaatay iyagana waan u mahadcelinaynaa Eh, waxaa kaloo mahadcelinaynaa macallimiintii iyo maclimaadkii u soo sabray oo soo dul qaatay oo ardayda intaa la eg oo yariiriska ah soo baray alqira'a walkitaaba adkaartaad akhris aad arkaysaan akrinayay iyo maxaa lahayay waxaad dareemaysaan marka alxamdulilah ilaahay aa ka mahadsan Eh, macallimiintana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra ilaahay awaalkiina ha gudo oo miisaankiina xasanaadkana allah idiin saaro gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay naqiib macalin yuusuf guddoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo naqiib quuri iyagoona soo dhoweeyey waxqabadka iyo dadaalka waxbarasho ee rawdada labraar الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اولا waxaan u mahad celinaynaa alla subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa maktabu tarbiya watacliim wax lagu indha qabowsada ayaa halkan ka muuqday fajazaakum allahu khayran waalidiintii dhalay muxuu ahay ka qayb qaatay u soo libisay iyagoo carruur e soo diray mirahoodii insha allahu tacaala halkan ayay haystaan alcilmu fii sakari ka naqshi fi lxajari ilmaha yaraanta oo wax lagu baro waxaa lagu miisaaliyey dhagax la qoray oo magac lagu qoray ama shay lagu qoray dhagaxaasi ma baariyoobayo waxay wax lagu qoro aslaba ma baaba'aan waxaan ku soo khatimayaa hal beyt laysa alyatiimu man maata waaliduhu walaakina alyatiima yatiimu alcilmi waalaadabi ilmo fara badan oo aabbahood uu nool yahay oo maanta aana wax baranaynin ayaa lagu magacaabi karaa inay yatiim yihiin xafladan oo kale qof kasta oo damiir diineed ku jiro ee dareen bay ku yeelanaysaa ee, waana dadka la keenay meesha da'dooda iyo sida ay tarbiyadooda yihiin iyo qaraa'adooda sida naloo sheegay haddana ka muuqanaysa haddana sida tarbiyadu uga muuqanayso adabiyaadkooda ee, qofka dareen leh ee xaafadihii iyo dadkii ilmaha jooga ka warqaba kuwaana arka barbardhig iyo miisaan ku sameeya wuxuu dareemayaa dad aad lagu dadaalay inay yihiin ee, maktab tarbiya wa tacliim walaayo cid kasta oo qayb ka qaadatay waa mahadsan yihiin jasaakum allah khayr wa khayr aljaza ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha u saaro al abraar waxa ay ka mid tahay goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxayna xarumo ku leedahay degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxayna ka qayb qaadataa soo saaridda iyo waxbarashada jiilka soo koraya maxsanad saadaq dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay iyadu gacanta ku hayso maamulka biyaha webiga niil xilli uu kasii darayo khilaafka kala dhexeeya suudaan iyo masar se warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen abwaayman mar kale dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday inay ballaariso gacankuhaynta halka uu ka soo burqado webiga niil oo ah midka ugu weyn caalamka uguna biyaha badan itoobiya oo hore u soo gebagabaysay dhismaha biyo-xireenka weyn ee alnahda ayaa hadda bilowday inay la wareegto maamulka biyaha iyadoo dhistay biyo-xireenno kale oo halis gelinaya biyaha u gudba dhanka masar iyo suudaan mas-uul sare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa ku faanay in dowladdiisa ay xaqiijisay riyo soo jirtay boqolaal sano taasi oo ahayd in biyo-xireen ay ka dul dhisto webiga niil ayna soo saarto koronto sannad walba laga soo saarayo lacago boqolaal bilyan oo dollar wasiirka biyaha iyo korontada dowladda xabashida itoobiya ayaa caddeemo uu bixiyey ku sheegay in dowladdiisu ay si buuxda ula wareegtay maamulidda biyaha webiga niil isagoo ku faanay in masar iyo suudaan ay noqdeen kuwa gacan horsanaya itoobiya islamarkaana loo maamulayo biyaha ay u isticmaalaan waraabka iyo cabidda habtaamo etifiya oo waraysi siinayay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa ku goodiyey in xabashidu ay u jihaysan doonto dhanka badacas mar haddii ay si buuxda ula soo wareegtay maamulka biyaha webiga niil wuxuu shacabka itoobiyaanka ugu baaqay inay la yimaadaan midnimo buuxda isagoo walaac ka muujinayay dagaalada hanaanka qowmiyadeed ku dhisan ee itoobiyaanka ka dhex qarxay wuxuu carabaabay in wakhti aan fogeen ay marinbiyood ku yeelan doonaan baddacas
عندما كان الإثيوبيون يفكرون في التنمية أو الزراعة أو توليد الكهرباء عبر النيل أصبحت المياه تتدفق تجاه دول المصب بإرادة إثيوبيا نتجه حاليا بأنظارنا نحو البحر الأحمر هذا الملف لم يعد محظورا كما في السابق markii etoobiyaanku ka fikirayeen horumarinta beeraha ama soo saarista korontada iyagoo ka faa'iidaysanaya webiga niil waxaa jiray iskudayo lagu carqaladaynayey dadaalkooda laguna marin habaabinayay bulshada caalamka si etoobiya looga hor istaago inay ka faa'iidaysato webigaas iyadoo loo marayo shirqoollo naga dhan ah waxaan odhan karaa etoobiya waxay xaqiijisay riyo ay lahayd taasoo ahayd dhismaha biyoxireenka nahda hadda biyuhu waxay u qulqulayaan dalalka webiga uu ku dhammaado iyadoo taasi ku xidhan rabitaanka etoobiya wakhtigan xaadirka ah indhahayga waxaan u jeedinayaa dhinaca badda cas arrintani mar dambe ma aha mowduuc mamnuuc ah sidii ay horey u ahaan jirtay waxaan ugu baaqayaa etoobiyaanka inay muujiyaan mowqif midaysan oo ku saabsan arrinta si la mid ah mowqifkii midaysnaa ee ay ka qaateen biyoxireenka nahda
dowladda masar oo durbadiiba bayaan carale ka soo saartay warka ka soo baxay etoobiya ayaa sheegtay in marnaba aan la aqbali karin in halis la geliyo ammaankeeda qaranka oo ku xidhan bay tiri biyaha webiga niil wasaaradda arrimaha dibadda masar waxay soo jeedisay in etoobiya ay dib ugu soo laabato heshiis ay saxiixeen dalalka saddexda ah sannadii labada kun shan iyo tobankii kaasoo dhigayay in galka biyo xiraanka webiga niil loo maamulo qaab wadar ogol oo heshiis lagu yahay mas-uul hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda alqaahira ayaa mowqifka cusub ee etoobiya ku sifeeyey mid daandaansi ah oo aan marnaba la aqbali karin isagoo soo hadal qaaday in warka ka soo baxay wasiirka biyaha iyo korontada adis ababa uu yahay go'aan dowladeed الحقيقة التصريحات اللي أطلقها وزير المياه الإثيوبي أمس كانت تصريحات استفزازية تصعيد للموقف غير مبرر إذا هي بتحاول إنها تتوه الأمور run ahaantii hadaladii uu shalay jeediyey wasiirka biyaha etoobiya waxay ahaayeen hadallo daandaansi ah iyo xaalad sii kicin aan sabab loo hayn haddaba etoobiya waxay isku dayaysaa inay arrimaha marin habaabiso laakiin masar si fiican ayay ula socotaa xeeladaha etoobiya muddo labaiyo toban sana ah oo wadahadallo socdeen wax heshiis ah lagama gaarin xitaa buuxinta iyo howlgelinta biyo xiranka ma jiraan wadahadallo caalamka ka dhacay oo labaiyo toban sano qaatay lagagana hadlay dhismaha iyo biyoxireen ama saamiga biyaha iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin tani waxay caddaynaysaa sida etoobiya ay wakhtiyada u luminayso oo ay arrimaha u jiidaysay mar kasta oo qodob lagu heshiiyo kulanka xiga way ka noqdaan iyagoo leh maya waxaan rabnaa inaan arrintan mar kale dib u eegno sidaas daraaddeed waxaa halkan si cad uga muuqata in etoobiya ay doonayso inay si buuxda gacanta ugu dhigto saddexda webi إنما مصر منتبهة للألاعيب الإثيوبية اللي على مدار 12 سنة مباحثات فإذا هنا واضح إن إثيوبيا تهدف إلى السيطرة على على ال- الأنهار الثلاثة markii uu si aadaha warbaahinta ugu faafay caddeemaha wasiirka xabashiga ah ayay xukuumadda adisababa bilowday inay iska difaacdo eedeymaha loo jeediyey maxamed al caruus oo ah xildhibaan iyo la taliyo ka tirsan xafiiska abiy axmed ayaa sheegay inaysan etoobiya marnaba diidin wadahadal balse ay masar iyo suudaan ka doonayso inay ixtiraamaan rabitaanka dowladdiisa ee ah in biyoxireenka alnahda u adeegsato hanaan ku saabsan koobca dhaqaale iyo arrimo kale
وما تقوم به يا أستاذة فضيلة إثيوبيا إنما هي للتنمية وأي اتفاق هذا الذي ينبغي أن نبرمه مع إخواننا في دول الجوار waxa ay etoobiya samaynayso waa horumar ay horay u qaaday haddaba heshiis noocee ah ayaa nalaga doonayaa inaan la galno walaalaheenna dalalka deriska ah iyadoo laga hadlayo mashaariic madax bannaani qaran leh oo ay dowladda etoobiya fulinayso heshiisku wuxuu muhiim u yahay in dhinaca etoobiya uu ixtiraamo aragtida masar iyo welwelka dhabta ah ee ka jira waxaana u qaadanaynaa inay jiraan walaacyo dhab ah oo la xiriira khataro gaar ah oo ka dhalan kara biyoxireenka nahda laakiin haddii aan aragno in biyoxireenka nahda laftiisa uu faa'iido u leeyahay dhammaan dhinacyada oo ay ku jirto etoobiya suudaan iyo sidoo kale masar sidee bay markaa noogu habboonaan kartaa inaan oggolaansho ka dalbano masar ama dal kale حول مشاريع سيادية تقوم بها الدولة الإثيوبية إنما الاتفاق لأن هناك احتراما من الجانب الإثيوبي للرؤية المصرية أو المخاوف الحقيقية falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in etoobiya ay hadda dhex taagan tahay dabgubanaya oo dhan walba uga hareeraysan waxa keliya ee xalkay u aragtana uu yahay in dalalka deriskeeda ay la gubtaan si ay u hesho farigelin reer galbeed ah oo mixnada ka saara dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa durbadiiba sheegtay inay isku dayeyso qabashada wadahadallo lagu qaboojinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay dhismaha biyo-xireenka alnahda أظن أن هذه التصريحات تؤكد النوايا الحقيقية للجانب الأثيوبي وبأن الهدف من وراء ما أقدمت عليه أثيوبيا ببناء سد النهضة ما هو إلا العمل على تكريس لواقع جديد وبأنها تظهر النوايا الحقيقية من أنها تريد السيطرة الفعلية على مياه النيل waxaan u malaynayaa in hadalladan ay si cad u xaqiijinayaan ujeeddooyinka dhabta ah ee dhinaca etoobiya waxaa kale oo ay muujinayaan in ujeeddada ka dambaysa tallaabada ay etoobiya qaaday ee dhismaha biyo-xidhanka nahda aysan ahayn wax kale balse ay tahay in la abuuro xaalad cusub oo dhab ah islamarkaana ay etoobiya doonayso inay si toos ah oo buuxda gacanta ugu dhigto biyaha webiga niil waxaan sidoo kale aaminsanahay in qaahira tan iyo markii la saxiixay heshiiskii is-afgaradka wadajirka ahaa ee u dhexeeyey masar iyo etoobiya sannadkii labada kun shan iyo toban aysan asal ahaan wax diidmo ah ka qabin dhismaha biyo-xireenka nahda taa beddelkeeda qaahira waxay si cad gacanta ugu fidinaysay etoobiya iyadoo ku dadaalaysay in la gaaro heshiis sharci ahaan waajib ah oo u dhexeeya saddexda dal kaasoo xaqiijiya danaha wadajirka ah taageera horumarka etoobiya islamarkaana aan waxyeelo u geysan labada dal ee biyuhu ku dhammaadaan kuwaasoo ah masar iyo suudaan hase yeeshee marka xaqiiqda dhulka taallaa la eego waxa aan hadda arkayno waa iskudayo xooggan oo ay etoobiya ku doonayso xasiloonnida gobolka geeska afrika islamarkaana ay ku soo rogto awood iyo maamul aan xad lahayn oo ay ku yeelato biyaha webiga niil ما نشاهده الآن هو محاولات أثيوبية حسيسة للعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والعمل على فرض السيطرة المطلقة على مياه النيل etoobiya hadda waxay dagaalo ahliya uga jirtaa ismaamulada tigreega iyo amxara sidoo kale waxay colaad kala dhexaysaa dalka eritereya waxaa kale oo aan wanaagsanayn xidhiirka kala dhexeeya masar iyo suudaan aad buu mahadsan yahay abwayman ayuu kaasi ah warbixintiisana waxay gudii gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga landulus subaxnimadatan kulanti dambe ayaa inoo balanahinta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu